أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo aalaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee caawa aan idinkugu soo xulnay idinkuna aad insha allah ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a maamulka shahadala dirarka ah ee puntland oo weerar afka ah ku qaaday kooxda riddada soomaaliya kuna dhawaaqay in maleeshiyaadka riddada ay ku hor kufeen mujaahidiinta waxaad in muddo ahba cunto moodaysay miyaa cudur kugu noqonaya waa ciwaanka warbixin aan uga hadlayno cuntada caafimaadka leh iyo midda aan caafimaadka lahayn saamayn intee la-eg ayayse ku leeyihiin dheefshiidka bini'aadamka barnaamijka ayaad caawa ku dhagaysan doontaan dilalka iyo dhaca lagu hayo ganacsatada soomaaliyeed oo weli ka sii socda waddanka koonfur afrika muqdisho dhulboobkii ay murtadiinta ku hayeen shacabka oo weli halkiisa ka sii socda iyo arrin cusub oo ku soo korortay haddaba waa maxay arrintaas barnaamijka ayaad caawa ku dhagaysan doontaan shil diyaaradeed oo dad badani ay ku dhinteen oo ka dhacay waddanka koonfurta suudaan iyo qaybtii labaad dowladii wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose u soo xirtay beesha bartireh iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaad caawa maqli doontaan qodobadaas iyo wixii nagu soo kordha ayaad faafareebka wararka ku dhagaysan doontaane mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeenimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha jamaadul aakhir sanadka hijri dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan maamulka shahadla dirarka ah ee puntland oo weerar afka ku qaaday kooxda riddada soomaaliya kuna dhawaaqay in maleeshiyaadka riddada ay ku horkufeen ciidamada mujaahidiinta haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud ahaan mareegaha islaamiga ah caawa inoogu haya nuur cali warsameh abusheyba aad baad u mahadsan tahay cabdiwaab maxamed bukhaari bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guud markaa mareegaha islaamiga ah qodobo dhowr ah ayaynu kusoo qaadan doonaa caawa balse waxaa ugu horeeya maamulka murtadini oo sheegay in kooxda gurgurta ku fashilantay dagaalka ay kula jiraan mujaahidiinta warbixintan waxaa lagu qorayay websayteka islaamiga ee caalamada waxaynu ku bilaabanaysaa sida tan wasiirka warfaafinta maamulka shahadaldirarka puntland murtadka lagu magacaabo caydiidi dirir oo ka hadlayay goob fagaaraha ayaa sheegay in kooxda riddada ee gurguurta ay ku fashilantay dagaalka mujaahidiinta waxa uu sheegay murtadkan in boqol kun oo askari oo isku jira maleeshiyaad iyo ciidamada kufaarta afrikaanta ay ku guuldareysteen inay ka adkaadaan mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale murtadkani ayaa intaasi raaciyay hadalkiisa in irdaha laga soo galo magaalada caasimadda ee muqdisho ay fadhiyaan mujaahidiinta maamulka riddada ee puntland ayaa dhowr jeer oo horay sidan oo kale u sheegay in kooxda riddada ee xasan gurgurta uu hogaamiyo ay ku fashilmeen la dagaalanka mujaahidiinta muddooyinkii lasoo dhaafay dhaliilaha iyo eedeymaha kooxda riddada uga imaanayay maamul goboleedyada kasoo horjeeda ayaa sii kordhayey kuwaasi oo khilaaf xooggan uu kala dhexeeyo haddii aynu halkaa uga gudubno warbixintii maanta lagu qoray websayteka calamada markana shabakadda wararka ee soomaali memo ayaa lagu qoray cinwaan noociisu yahay ganacsade soomaaliyeed oo mar kale lagu dilay koonfur afrika warbixintu ayaa waxay sheegaysaa in wararka ka imaanaya waddanka koonfur afrika ay ku waramayso in saacadihii lasoo dhaafay dalkaasi lagu dilay ruux soomaali ah dilka ayaa si gaar ah waxa uga dhacay deegaan lagu magacaabo filibi oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaala xeebeedda capetown burcadda koonfur afrikaanta ah ee dilkaasi geysatay ayaa wararku sheegayaan in shakhsigan soomaaliga ah ay ku dhex togteen goobtiisa ganacsi iyagoo doonayay inay boobaan hantidiisa qofka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray qaasim cabdi xasan oo ka mid ahaa ganacsatada soomaaliyeed ee sanado badan ku sugnaa dalkaasi booliska koonfur afrika ayaa lasoo warinayaa in dhacdadan kadib ay goobta soo gaareen balse baaritaanada ay sameeyeen kadib aysan wax natiija ah kasoo bixin isla toddobaadkan gudihiisa ayay ahayd markii sidan oo kale isla deegaankaasi lagu dilay ganacsade soomaali ah kaasoo lagu magacaabi jiray maxamuud cabdixismaan shabakadda wararka soomaali memo warbixintii lagu qoray ayay taasi ahayd barta telegramka ee reediyoga islaamiga alfurqaan ayaa waxaa lagu qoray warbixin hankudhig looga dhigay dad ku dhintay diyaarad ku burburtay dalka koonfurta suudaan ee bariga qaaradda afrika wararka inaga soo gaarayaa dalka koonfurta suudaan oo horey uga go-ay waddanka suudaan ayaa sheegaya inay soo dhacday diyaarad xamuul ah islamarkaana siday gurmad loo waday dad tabaalaysan oo ku nool dalkaas diyaaradan ayaa burburtay diyaaradan ayaa la sheegay inay burburtay saacadihii lasoo dhaafay bikram rey oo ah ku-xigeenka agaasimaha shirkadda diyaaradaha burburtay ee lagu magacaabo smaritanis bure kana howlgasha koonfurta suudaan ayaa shaaca ka qaaday in diyaaradan oo siday ilaa laba tan oo sahay cuntaha ay ka kixitintay caasimadda dalkaas ee juba iyadoo kusii jeeday magaalada leer diyaaradda ayaa ku dhacday meel qiyaastii garoonka u jirta labaatan kilomitir waa murwo qoto dheer inaan xaqiijino in dhammaan saddexda shaqaale ay dhinteen ayuu raaciyey ku-xigeenka agaasimaha shirkadda diyaaradan oo lahayd shirkad maxalli ah ayaa bixisa dulmaadyo kala duwan waxaana adeegyada ay bixiso ka mid ah qaadidda dadka rakaabka ah iyo kuwa la kiraysto ee gudaha dalka baraha bulshada ee soomaalidu ku wada xiriirto waxaa maanta si aad ah looga hadalhayey cabaad iyo cabasho isdabajoog ah oo kasoo yeerayay saraakiil ka tirsan kooxda riddada kuwaasoo ka cabanaya dhulboob n warbaahinta waxaa qabsaday saraakiishan murtadiinta ah oo eedeymo culus u jeedinayey xildhibaanada kooxda riddada xasan garguurta iyo saraakiisha ku xiran murtad lagu magacaabo jenaraal caanahood oo afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga kooxda riddada ah ayaa afka furtay wuxuuna ka qayladhaamiyey dhulboobka socda ninkan murtadka ah ummadda maqan shacabka ee isaga ayaa dhulka laga boobay maalmo ka hor sidan oo kale waxaa u qaylidhaaminayey maxamed nuur tarsan oo murtadiinta ka tirsan kadib markii xasan gurgurti uu ka boobay dhul uu isaga qudhiisa horay u boobay dad badan ayaa arrinkan fikradahooda uga dhiibtay baraha bulshada iyagoo ku maadsanaya saraakiisha riddada ee dhexdooda iska cabanaya ee walaalka dad badan ayaa fikirkooda ka dhiibtay murtadkaasi cabaadka ka baxayey qofay ugu qoran tahay cabdibaasid waxa uu marka hore soo qoray ereyo qosol ah kadib wuxuu leeyahay waxaa sugnaaba waa ra-iisul wasaare cabaadayo gabar sucaado magaceeda kusoo qortayna waxay leedahay labadii xaqdaro ku heshiisa xaqay ku dirirtaa qof kale oo magaciisa dayib oo kusoo qoray ayaa wuxuu leeyahay muxuu xoreeyey oo magumaysi baa dalka haysta sidoo kale xuseen dheere qof la baxay ayaa wuxuu leeyahay jenaraal ayaan ahay ha kaa saarto yaa dalka ka xoraysay dulli baa tahay ma etoobiyaan mise yuhuud mise maraykan buu yidhi sidoo kale cali cabdulaahi qofay ugu qoran tahay ayaa qosol soo qoray wuxuu yidhi mooryaanta dhexdooda isdagaalaysa baraf baan ugu maraya gabadh ikraan magaceeda kusoo gaabisay ayaa waxay tidhi diinta islaamka ayaa dulmi ka gashay oo aad la dagaalantay raggii mujaahidiinta ahaa ee cadowga ilaahay la dagaalamayey arrintaa dulmi ka weynna ma jirto oo aad ku dhaqaaqday balse allah mahaddii dagaalkaasina waa la idinku jabiyey maantana guri baa layga dhacay ha kaa saarta bay tiri xubintii hadalhaynta iyo guud marka mireegaha islaamiga ayaa intaa noogu eg bal markana walaalka cabdiwahaab bukhaari iyo qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafreebka wararka waxaad in muddo ah moodaysay cunto miyaa cudur kugu noqonaya waa ciwaanka warbixin aan uga hadlayno cunnada caafimaadka leh iyo midda aan caafimaadka lahayn saameyn intee la-eg ayayse ku leeyihiin dheefshiidkaaga warbixin amuurtan ku saabsan waxaa inoo faahfaahinaya cabdulqaadir maxamed rabbaani haddaba dhegaystow marka laga hadlayo cunto maxaad u cuntaa cuntada jawaabta saxda ah ee su-aashaas waxa weeyaan waxaad cuntada u cuntaa in aad ku noolaato oo kaalmo ay kuugu noqoto gudashada cibaadaadka allah uu kugu leeyahay ee cuntada ma ahan inaad ugu noolaato si ka duwan dariiqadaas waa tahay haddaba maxaa keena inay nagu dhacaan xanuunada maanta dunida halakeeyey sida kansar dhiikar sokorow cagaarshow beer subag kalestrool cadawareer dhalmayaraan keliya xanuun gooryaanada caloosha gaaska iyo xanuunada kale ee caloosha ku dhaca timaha oo gurma iyo dhammaan cudur oo dhan oo haddana cisbitaalada ay dadku la jiifaan sababtu waa laba oo midi ay qarsoon tahay midda qarsooni waxaa weeyaan macaasida oo korodhay iyo dadkeenna oo sun cunto mooday waxba ha ila yaabin dhegaystow haddii aan ku iraahdo waxa aad quud ama cunto joogtaha aad ka dhigataa sun lagu sokoreeyey sababtoo ah inta badan cuntadaada waxa ay ka kooban tahay canjeero oo lagu daray shaah lagu daray subag ama saliid caddeey ama macsaro iyo caddeey la isku barxay waxaa afbilow ama shafardhag aad ka dhigataa burshiilshiil saliid lagu dubay oo salaada subax kadib aada cuntay waxa aad qado ka dhigatay baasto bariis muufo iyo wixii la mid ah ama aan weecday xaggii kale ee magaalooyinka waaweyn ee xaafadihii iyo maqaayadihii hebel iyo hebel waqtiga casariyadana ay kuu soo diyaariyeen macmacaanka buskutka baalbaalowga xalwada gashaatada ladada nacnaclowska xalaawada kackac bur mashmash ama galaamuda iyo kuwo kaloo badan kuwaas iyo cashada habeenkii oo aada cunto xoogaa cambuulo ah adiga oo qalbiga aanan ka rabin ama kahanaya cunisteeda sax markay intaas cuntadeenna noqotay maynan cunin cunno caafimaad leh marka laga reebo hilibka iyo cambuulada ee waxaan cunnay sun naloo sokoreeyey dhammaan cuntooyinkaas aan soo xusnay waa bur iyo sonkor oo jirkaaga uu u yaqaano luuqadda kiimikaaleed ee gluukos ama sokor laakiin aragtidaada iyo dhadhankaaga waa aad kala bedelatay sidaa darteed cunooyinkaas waxay ku cayaarayaan jirkaaga iyagoo u horseedaya xanuuno badan sidaa darteed khubarada caafimaadka waxa ay tilmaamayaan in laga fogaado saddexda cadcad sida burka cad sokorta cad iyo saliid cadeyda weliba waxaa intaas dheer cuntooyinka kale la warshadeeyo ama lagu soo sijilay baakadaha iyo gasacadaha marka dhagaysto waxaad maqashaa hebel waxa uu qabaa beer subag ama fati liver waxay dhakhaatiirtu u yaqaanaan amaba ay yidhaahdaan doctor cali nuur oo ah khabiir dhanka caafimaadka ah oo ka faallooda cunooyinka caafimaadka leh ayaa waxa uu sharaxayaa wax ka mid ah xanuunada ugu badan cuntooyinka ay soomaalida ka qaado waxa uu yidhi kolesterool koof maxaa keeno kolesterool ogaada ma keeno subag ma keeno hilib haddaad maqashid qolo ku dhehaysa kolesterool waxaa keena hilib iyo subag waa been kolesterool waxaa keena sokorta sokor badan haddaa cuntid kolesterool badanaa jiro haddaa cuntid sarreen ciidas ka batay kolesteroolaa jiro haddaa cuntid bur badan kolesteroolaa jiro kolesterool ma keeno ma keeno hilib iyo iyo subag aa cuntay marka haddana waa aragtay beerka dadka marku barro waxaa laa beer subag sidii caddayda fiiri waxaa dhufankaa cunna fiiri bini aadamka korkiis wuxuu ka kooban yahay unugyo badan waxaa la dhahay triliyaruu gaaraa unugyada korka waxaan naqaanaa unugyada korka seliska waxaa celiyo micnaha skeletonka seliska waxa waaye dufan waa colesterol waayo seliska waa meel quusan xiran oo dhexdeeda ku jiraan marka wuxuu leeyahy skeleton skeletonkas waa waa dufan ka waran dufankaas oo seliska ah dadka saliida caddeeda qabo wuxuu beddelaa dufankii saxda ah colesterolka wuxuu noqonaya caddeey marka dadka caddeeda cuno seliskooda skeletonkooda ama qolfoofta waa sadicadday waxaa la dhahaa inuu isbedelo skeletonkaas oo caadi ku soo noqdo ugu yaraan lixdan beri u baahanta micnaheeda waxaa waye lixdan beri saliicadday aa cuni saliicadday horta meesha maba ku jirtaba saliicadday haddaan i dhaho baasiin baasiin cunto ma ku darsan leeden wax badan kama duwana saliicaddayda wax badan kama duwana haddaa aragtiin marka la suubinaayana weligeen maan cunteen marka marka dadka baadiyaha oo la dhahay waa jirantihiin waa dad la qalday waxaana qalday sistamka dadkii xoololeyda ah waa dadka hadda ugu jirada badan waaye calaama su-aal isweydiinaya waaye xoolana waa leeyahay isbitaaladana dadka taagan ugu badan waayo sababtu waxa waaye fiiri labaatan sano ugu dambaysay dadka xooladeeda waxaa laga dhaadhicinaya hilib markaa cuntiin kolesterool qaadaysiin hilib haddaa cuntiin cudur lagu sheego brusello brusello brusello hilibkii hilibkii hilibkii ka carareen markaasi markuu magaalada soo aado xoolaha markuu gato wuxuu gadanayaa sokor sokor sida caday sarreen u gadana marka marka ka warran reer baadiyadoo jiraday micnaheedu waxa waaye xoola dad dhaqo oo mustaqbalka xoolo dhaq lama helayo sidoo kale falanqeeyaha dhanka cunnooyinka caafimaadka ee deeq ayaa isaguna waxa uu inoo sharaxayaa cuntooyinka cudurrada ay ka qaadeen ummadeenna soomaaliyeed sidee cudurku yimaadaa marka ani cuntaa cunay waan dharganahay maxaa cudurka keena cudurka meeshaanu ka imaanaya mar walbo insuliinkaaga uu kaco jirkaaga waxaa la siinaya amar ah nafaqadii kusoo gasha keedi maxaa laga wadaa mar walbo insuliinkaaga bato oo insuliinka xadidka loogu talagalay horta insuliinka waxaa loogu talagala maalintii laba jeer bas inuu shaqeeyo jirkaagana nafaqa wuxuu qaataa maalintii laba jeer keliya ayay unugyadaada nafaqa qaataan inta kasoo hartay jirkaaga ma qaato oo wuu keediyaa oo xusle haddii lacalla abaar dhacdo isticmaal waa baabuurkaaga shidaalka haddaa shidaal ka bixiso oodan isticmaalin dee shidaal kale kuma shubi kartid soo shidaalka waa daadanaa ama gaariga shidaal badan ma cunaayo marka jirkaaga markuu laba mar uu qaato maalintii cuntada nafaqada inta kasoo hartay wuu keediya marka jirka afar meel wax ku keediyaa kow jirka wuxuu wax ku keediyaa beerka oo kalaicogen yaruu samaystaa haddii beerka ay ka badatana beerkuu sii kor saaraayo fatty liver waxa la yidhahdaa jiro oo waagi hore dadku beerka markuu faat ka fuulo waxa la dhihi jiray dadka alkoolada caba bas ayuu beerka faat ka fuulaa laakiin hadda dunida waxaa kusoo kordhay dadka sokorta aad u isticmaala beerkooda wuu bararaa korkana waxaa ka saaran baruur tiro badan ayaa korka ka fuusho fatty liver ay noqotaa marka jirku wuxuu wax ku keediyaa beerka wuxuu kaloo wax ku keediyaa dhiigga wuxuu kaloo wax ku keediyaa caloosha wuxuu kaloo wax ku keediyaa cajarada keliyaha iyo wuxuu kaloo jirka ugu badan oo wax ku keediyaa qoorta iyo wejiga ilaa garbaha xabadka waxaas dhan uu ku keediyaa marka way kala horeeyaan kow jirku wuxuu wax ku keedinaa beerka laba jirku wuxuu ku keedinaa caloosha beerka iyo caloosha markay buuxsamaan ayuu jirka wuxuu u gudbaa garbaha wejiga cajarada meelahaas u gudbaa ilaa adiga marka dambe aa kubad u ekaato oo afarta dhinac aa iskala ekaato oo qof xoog u ciilan aa noqoto jirku wuu isku dayayaa meelaha bannaan oo dhan inuu buuxiyo ayuu isku dayayaa insulinkaas marka kacsan ayaa keenaya haddaba sidee cudur ku yimaadaa cudurku wuxuu imaanaa jirkaani adiga maanta o dhan cuntaa cunto ilaa habeenka cuntaa cunaysa jirkaaga maadan u siinin firaaqo inuu cuntadii gubo jirka cuntada sideeda wuxuu ku keediya meelaha kuu sheegay markii meelaha kuu sheegay uu ku keediyo jirku wuxuu bilaabaa marka cuntada meelu ku keediye markuu waayo dhiig inuu raacsiiyo dhiiggaas markuu cuntada raacsiiyo marka waxaa imaanaya wax loo yaqaano inflammation ama caabuq waa aragteen dad badan waxay qabaan ekfashinka dhiigga taas markay imaato oo dhiiggaayo dhan uu sumoobo oo sun noqdo waxau raadsanayaa suntaasi meel jilicsan oo oksijiinka ku yaryahay tusaaloo kale caloosha caloosha waa meel wasaq badan waa meel jilicsan waa meel oksijiinka ku yaryahay waxaa imaanayo xanuun loo yaqaano gaas hejbailori i b s calool istaag dibriyo dacwashiir korgubasho ayaa imaanaya lafaha kaloo fiirsanaa qof uu calciumka ku yaryahay qofkaas markuu arko inuu calciumka ku yaryahay lafaha jointska meesha la laamata ayuu dhiiggii wasaqdi dhexdhigayaa oo waxaan loo yaqaanaa clication maxaa yeele sokortii iyo cuntadii markay burburi weyso jirka ayuu saaraa xibin walba wuu geynayaa glycation aa dhacayo wax la yirahdo waa baari kartaa way ku madoobaanayaan sababta ah glycation sokortii ala saaraa cirdiiga kugu dhacayo goosaa lagaa bixinaa goos kalaa lagaa bixinaa ilkihii ku migrana imaanaa qulqulka dhiigga madaxu ku yaraanaa migrane madaxiya saa'id kuu xanuunaayo yacni adiga dhan maanta o dhan waa xanuunsanta meel dhabaraaga ku xanuunaayo lafta dhabarka oodinaa kaaga istaagayso adiga dhan waxaa taa bukaan socdaa noqonaysa maxaa yeele dhiiggaaga ayaa sumaysan maxaa sumeeyey sokor bariis baasto sunta caddeed ayaa ka dharagta oo maadan cunin cuntadii umaadan cunin sidii daawada dhanka kale waxaynu soo qaadanaynaa khabiirka dhanka caafimaadka ah ee doctor eric beeg oo ka sheekeynaya cunooyinka aan caafimaadka lahayn ee ay tahay in laga fogaado oo uu ku sheegay ilaa iyo toddoba kuwaas oo uu mid mid u dul istaagay uu una sharaxayo In this video, we're going to sh- uh, talk about the seven foods you must never, ever eat. Okay? Number one, orange juice. Now, this might shock you, but here's what happens they pasteurize orange juice, which is they cook it, they destroy anything in it.
waxa uu ku bilaabayaa You don't get a lot of out of cunooyinka cabitaanada sajalka ah sida casiirka liinta ee warshadaysan sugars, and it's going to come sababaha uu u diidayo ayaa wuxuu ku tilmaamay sokor aad u badan ayaa lagu daraa sidoo kale faybarka liinta dabiiciga ah waa laga saaraa sonkortuna dhiigga ayay si deg dega ku raacdaa kuna kicisaa sidoo kale waxaa ku jira ayuu leeyahay maadooyin lagu keediyo preservatives borotiinka loo yaqaano sooya ee la sifeeyey sababta borotiinkaas uu u diidayo waxa uu ku tilmaamay waxaa ku jiri kara estrogen waxaa ku jiri kara hormoonka jirka carqaladayn kara sidoo kale waxa uu leeyahay badanaa waxaa laga sameeyaa sooya g m o ah midka saddexaad waxa uu leeyahay sharoobada galleyda ee sonkorta badan sababta loo diidayo ayuu ku tilmaamay waxa ay kordhisaa dufanka beerka ama fati liver waxaa loo yaqaano waxay kordhisaa halista cayilka sonkorta nooca labaad iyo sidoo kale infekshannada noocyadooda kala duwan waxaa lagu isticmaalaa cabitaanada macaan iyo macmacaanka warshadaysan afar waxa uu leeyahay hilibka warshadaysan oo isaguna leh dhibaatooyin caafimaadeed sababta loo diidayo hilibkaas marka la cuno oo uu jirka galo waxa uu keeni karaa dhibaatooyin kala duwan maadaama lagu soo sameeyey kiimikooyin kala duwan oo saameyn kula jirka sidoo kale caanaha laga helo lo-da oo la siiyo hormoonka caanabadyaha ah sababta iyana loo diidayo waxa weeyaan oo uu khabiirka ku tilmaamayaa waa hormoon koritaan waxaa loo yaqaano growth hormone oo kordhiya soo saarista caanaha waxaa suurtagal ah ayuu leeyahay in ay saameyn ku yeelato hormoonnada bani aadamka sidoo kale doctoorka waxa uu tilmaamayaa in ay kordhin karto caabuqyada ama infekshannada waxa loo yaqaano iyo dhibaatooyinka dheefshiidka sidoo kale waxa uu tilmaamayaa cunooyinka qada ahaan ama qorac ahaan ee sajalka ah sababta loo diidayo ayuu ku tilmaamayaa in ay yihiin kuwo ay ku badan tahay maadada sodiumka dufan aan caafimaad lahayn iyo sidoo kale dufan la warshadeeyey waxaa loo yaqaano transfers sidoo kale nafaqada ayaa ku yar iyo waxay leedahay waxyaabo badan oo kiimika ah midda ugu dambaysa waxaa weeyaan midhaha ka soo baxa dalalka saboolka ah sababta uu dictoorku u diiday waxaa weeyaan waxaa lagu buufiyaa sunta cayayaanka besticides ee heer sare ah oo aan la xakamayn ma jiraan sharciyo adag oo ilaaliya tayada ama sunta la isticmaali karo mararka qaarkoodna habkeedinta khudaartaasi ma ahan mid wanaagsan Because in America, it's illegal to spray with DDT. It was banned, I think, in 1972. But we're allowed to sell it to third world countries. So what's happening? We're bringing it back and we're getting consumed. And there's studies that show that even children are being exposed to DDT. Well, it's coming from this right here. I'll put a link dhegaystow down haddii aad fahamtay dhibaatada halka ay ka jirto cunnada caafimaadka leh waa midda waddankaaga
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafreebka wararka intiinii xalay dhagaysatay barnaamijka waxaan kusoo gudbinay dowro muddo saddex bilood socotay oo wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ee usoo xirtay odayaasha dhaqanka beesha bartire dowradan oo loogu magacdaray saxaabigii jaliilka ahaa ee sacad ibni mucaad radiallahu canhu waxaana ka qayb qaatay toddobaatan waxgarad iyo samadoonno beesha bartire ka tirsan munaasabadan oo martidii kasoo qayb gashay ay aada u fara badnaayeen waxaan xalay sii deynay qayb ka mid ah caawana waxaan idiin haynaa qaybtii kale waxaana ugu horreyn kusoo dhowaataan kelimad uu munaasabadaasi ka jeediyey sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ah culimada soomaaliyeed أيها الإخوة أيها الجمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kelimadayda intaana dhex gelin waxaan rabaa inaan kelimad tahniye ah ee ayidaada inaan ku lifaaqa walaalkeennii guddoomiyaha ganacsatada ee masaajidkan dhiskiisa inooga warramay iyo walaal masaajidka dhismihiisa u qumay oo xanuunsan ilaahay inuu caafiyo ilaahu caafi baan leenahay ilaahu walaalka caafi Ee, meesha noocaana dadka noo dhisan ilaahu sadaqooda aqbal ilaahu sadaqadooda aqbal rabbiyow ilaahu camalkooda mid saalixa ka dhig waxaan kaloo kelimadan u doorto u soo hormarsaday kelimad wuxuu yidhi walaalku runtii wallaahi dhiiggayga aadu kicisay wallaahi kelimad dhiiggayga aadu kicisay oo ahayd meeshaan sidaa loo maalgeliye oo loo ekaysiiyey meel mahjuuraha dabayl ku dhacaysa yaan laga dhigine manbac cilmi ha noqoto meeshaan manbac cilmi ha noqoto xalaqaad isdaba jooga ha yeelato shiikh buu codsaday maaragtay xarakadu ha keento cilmiga laga faa'iiday anigu waxaan ku sii dari lahaa qaybtaa damoo dhan inta la kala jarjaro oo safiita lagu kala googooyo marba dhinac loo qaadayo xalaqaad joogto ah oo gabdhaha iyo wiilasha iyo dumarka iyo odayaasha iyo kulli xalaqaad habeen iyo maalin inay shidnaato meeshaan haddii waxa aynu isku waafaqnay ay dhab yihiin haddaan kelimadeeda hore u sii galo waxaan ayadayaa kelimadii u horreysoo sheikh cabdiwaaxid inoogu furfuray oo ahayd cilmiga barashadiisa halkaana laga dad badan ay baraarujiyeen weli xaflad aan ka qayb galay oo bayaankeeda uu ka mid ahaa nuqabada mas-uuliyaddoodu waxa weeye inay beesha diinta gaadhsiiyaan oo walaayadaa kula xisaabtamaysa middaan ka hor ma arkin talow ma dhab bay noqon doontaa in la yidhaahdo nin kasta oo naqiiba xilka saaran oo ilaahna wax ka weydiinayo xarakaduna wax ka weydiin doonto waxaa weeye beeshiisee baad u gaadhsiisay dacwo intee masjid baa u furan intee meel baa dacwo ka socotaa intee dugsi baa furan haddii odayaashu nabadonada hikaadii ay barteenna cilmigii wuxuu ku soo arooray ciddidaas wax la eego miimaru la yidhaahdo hikaad baa kaa xigta bas mar hadday kaada taqaan buugka kitaabka soo qabso dhegayso nin kalada la joogo kan geela la joogo waa baran karaa diinta soo maa wareer ba tiri arrintaa ma nooga dhabaynaysaan arrintaas ma dhabbaa ma ballan qaadeen nin kastoo naqiiba reerkiisa diin inuu siday ku galaa sida dhirta loo beera inuu ugu beeraayo ilaahu noo aqbal rabbiyow ilaahu noo aqbal aan ka bilowna diinta barashadeeda masaajidkan boqol xalaqah laga bilaabo wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi suldaan cabdiqani cabdulaahi gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo afhayeenkiisa suldaan macalin maxamed cabdi duuba ayaa iyaguna munaasabada kelimaadkan ka jeediyey alxamdu lilah allah subxaanahu wa tacaala ayaanu mahadnaqaynaa khayrkiisa faraha badan ina siiyey ina soo haleeshiiyey inoo fududeeyey xafladdan diineed aan xidhayna maanta mahad alle kadib waxaan u mahadnaqaynaa xarakat shabaab almujaahidiin iyo wilaayada jubba islaamiya jubba sufliya alislaamiya oo wakiilka ah oo iyadoo ku dadaalaysa kal waalid aad ku dadaalaysa khayrka iyo wanaagga iyo islaaxinta iyo diinta baridda diinta dadka muslimiinta ee mas-uulka ka tahay sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa hoggaanka dhaqanka ee beesha bartire hadday tahay suldaan kaoda suldaan aadan iyo garbihiisa culimmada ganacsatada iyo waxgaradka oo ilaahay ku ilhaamiyey inay dadka halkan fadhiya oo nuqabadii iyo macallimiintii iyo waxgaradkii beesha ah ay sabab ugu noqdaan inay diin bartaan saddex bilood inay maaragtay diin u xaraysnaadaan oo diin ilahay u sharxinaadaan ilaahayii sabab uga dhigay ayaan uga mahadnaqaynaa una gudbiyey xarakada baahida diineed ee beeshu qabto xarakadana khayr lacsiya ay ka aqbashay takaaliiftii ka dhalanaysa culayska dhalanayeyna ay la wadaagtay faa'iidada marka beesha keligeed ma aha waxaa ka faa'iidaya muslimiinta dhan baa ka faa'iidaya markay muslimiintu jir keliya tahay gasakow suldaan dowlo loo diro ama mucaskar loo diro ama maarta waxoogaha akhrista kutuba reer ma maamuli kara keligii haddaan nuqaabadii garbihiisa ahaa nabadoonnadii haddayna wax fahansanayn oo ayna diin fahansanayn dee markuu suldaanku yidhaahdo kitaab alle qaala allahu tacaala qaala rasul sal alla alay wasalam waxay la soo fadhiisanayaan iyaguna waxaan arki jirnay caado laga tago cadhaar ay leedahay wixii jira ha jiro wax cusub yahuw baan leenahay laakiin maanta suldaanka iyo no- garbihiisa iyo beeshuba waxay nasiib u yeelanayaan arrin kastoo la keenaba inay odayaasha dhaqanku ay isla qaataan ileen diin bay wada fahansan yihiin waxaan uga faa'iidsanayaa wilaayadana jubbaland subland islaamiya juhdi badan bay dhigtay dacwatu aryaab tanna waa ta maanta waxaan wilaayada ka codsanaynaa qabaa'ilka kale ee jubbada hoosena in khayrka la gaadhsiiyo xataa kuwan soo dalbanin in lagu qasbo ilaan xarakada iyo wilaayada ayaa kal waalidaho iyagaa ilmahooda garanaya baahidiisa
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى أولا نفتيذي نفتي نبو حوضر دار من الله سبحانه وتعالى عبسديسه awalan wa aakharan intaa kadib allah subxaana wa tacaala ayaa ugu mahadinaynaa halkaa inugu kulmiyey beydkan annagoo ka tashanayna diinkeenniio aayaheenna soona khatimayno dooro socotay muddo saddex bilood ah dooradaasoo loogu magacdaray saacad ibnu caad loogu magacdaray shacaarkeedana uu ahaa ilaa tansuruuhu faqad nasarahu allah jazaakum allahu khayr aljazaa awalan waxaan mahad ballaaran u celinaynaa xarakta shucaabulmujaahidiin ugu horreeya amiirkeenna iyo makaatibtiisa waxaan mahad gaar u celinaynaa wilaayada jubba sufla iyo waaligeeda ugu horreeya ee makaatibtiisa waxaan kaloo mahad allah ka soku u celinaynaa nuqabadii toddobaatanka ka koobnaa oo muddada saddexda bilood u dhabar adeegay diinka allah subxaana wa tacaala ayagoo halkaa ku sabrayey inay diinkooda bartaan ayagana waxaan leenahay jazaakum allahu khayra aljazaa wa axsana allahu ilaykum miisaanka allaha idin saaro ilaahay subxaana wa tacaalaana maalinta qiyaamo ha idinka ajar siiyo walaalayaal waxaan rabaa wixii hadal la dhihi lahaa waa la dhahay beelweynta bartiro aad baan macnaha idinkugu mahad celinaynaa waxaan leenahay beesha kolley mar aan ka soo qayb galay ayagoo dhiibayo geel boqol ah dhiibay ku dhiibay jihaadka iyo diinka allah subxana wa tacaala sii loo koryeeli lahaa arrinkaasna gaar ahaan waa idinkaga mahad celinayaa aad baan idiin jeclahay ilaahay dartii baan idinla jeclahay maadaama aad maadaama aad u taagantihiin diinka allah subxaana wa tacaala saa ku horumarin laheedeen maantana waxaa idinla soo kulmay oo halkaan ka soo qayb galay idinkoo diinka ilaahay bartay idinkoo ah nuqobadii odayaashii garcaska ahaa oo halkaad saddex bilood u fadhiyey waxaad diinkaa u baranaysaanna waxay tahay ninka wuxuusan garanaynin jahli buu ka yahay laakiin qofka wuxuu barto wuu difaacayaa naftiisuu ku dhiibayaa marka maanta idinkoo dhahaya haddana waxaan idinla joogaa xilliga abubakar ayanqusu diin wa ana xay buu yidhi abubakar maanta reer bartiro waxaan idin leeyahay reer bartiro waxaan idin leeyahay waxaad dhahdaan ayanqusu diin wa ana xay reer bartiro maanta nool in diinka ilaahay xaggooda looga imaado ma dhacaysa inaad dhahdaan idinka raba insha allah waxaan idin leeyahay jazaakum allahu khayr aljaza wa axsana allahu ilaykum wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu intaasi kadib waxaa munaasabadda ka hadlay suldaan cabdiweli madoobe yarow suldaanka beesha sade oo isna munaasabadda goobjoogka ahaa أولا الله سبحانه وتعالى يعني أمهد علينا ثم وحن أمهد علينا حركة شباب المجاهدين وحن كلو أمهد علينا ولاية جبادة هوسة وحن كلو أمهد علينا بلوين غير برتراء وحن كلو أمهد علينا نقوضة كسو قيب شيء مرت شرفك ضمان وأن أمهد علينا مهد علين كدب إن شاء الله تعالى annaga waxaan meeshaan u nimid haddaan nahay nuquwada soomaaliyeed gaar ahaan nuquwada jubbada hoose inaan idinkala qayb qaadanno farxaddan iyo rayraynta iyo maxaan ku idhaahdaa dowladii idiin soo socotay muddada sagaashanka beri ah saddexda bilood iqhtitaamkeedana maanta uu yahay inaan idinkala qayb qaadanno ayaan u nimid run ahaantii maanta waxaadna tusteen wax aan ku faraxno aana ka sheekayn doonno runtii waxaad soo bandhigteen muddadii saddexda bilood ahayd waxyaalaha aad barateen waxaa laydin barayay waa diin hadday noqoto qoraal oo akhris iyo qoraal baractikaal baa noo tusteen waxaadna tusteen run ahaantii in muddadaas saddexda bilood ah ee guul weyn oo xagga waxbarashada ah in aad maxaanku idhaahdaa ku dadaasheen u jilbixranaateen aadna ka run sheegteen waxbarashadii insha allahu tacaalaa beelweynta reer bartee odayaashooda ugaaska nabadoonnada ganacsatada kulli dhammaan raggii dowladda loo qabtay in aan laga soka dhicin waxaa laydin baray inaan laga soka dhicin maanta bilow waa haysataan waxbaa laydin baray inaad ka sii zaa'isataan nin walba maanta asagaa naftiisa dhisi karo nin walba meemir wuu qaadanayaa kutubtii la baray iyo kuwo kale ayuu ku shubani baadiyuhu la tegey nin walba asagoo geelihiisii iyo lodiisii iyo xoolihiisa la jiro ayuu naftiisa dhisi karaa laakiin bilowgii in wax lidin baro hadday qoraal noqoto iyo hadday akhris noqoto muhim jaddan muhim bay ahayd aad baan ugu faraxsannahay haddaan nahay odayaasha dhaqanka soomaaliyeed waxaan ku faraxsannahay in maanta maxaan ku idhaahdaa hadday noqoto tawxiidkii hadday noqoto tafsiirkii qur-aanka qur-aankii akhrintiisii in maxaan ku idhahdaa bilow fiican lidin siiyey insha allahu tacaala waxaan idinkula dardaarmaynaa inaad ku dadaashaan waxbarashada aad gaarsiisaan nin walba qoyskiisii iyo hadda markuu ku noqdo gurigiisi uu ka bilaabo naftiisii gurigiisi uu ka bilaabo dariskiisii ummaddan hadda waxyar meesha markaan fadhiyey oo bandhiggii aad samayseen waxaan tamaniyey run ahaantii war odayaashaan saddexda bilood saan wax lagu baray haddii lix biloodoo mucaskara loogu dari lahaa kenya iyagaa idinka kaafin lahaaba kenya dambeba looma maqleenba insha allahu tacaala haddii icdaad aa ku darsataan iyo tababar waxaan rajaynaynaa nairobi in laydinkala soo hadlo beelweynta reer bartire kenya nairobi iyagaa naga kaafiya iyagaa qabsada in la yidhaahdo waana rajaynaynaa dee kolley midnimo iyo geesinimo waa idinku naqaanaa insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan xarakatu shabaab ulmujaahidiin u sheego sida beesha bartire odayaashooda loo dhisay waan dareemaynaa gacanna cadowgiyaa lagula dagaalamayaa gacanna bulshadiiyaa lagu soo dhisayaa waxbarashadii iyo dacwadii ayaa khayrkiiyaa la gaarsiinayaa in la labalaab intaan maxaan ku idhaahdaa labalaabkeeda in bulshada lasoo dhexgalo wax la baro jazaaka allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
salaadiintii munaasabadan lagu soo maamuusay waxaa ka mid ahaa suldaanka beesha abasguul suldaan maxamed axmed shide bismillaah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa amuuri اdunya wadiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ikhwa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu awalan waxaan u mahad celinayaa allah jalla wacalaa allah khaaliqoo raxmaanka ee na abuuray oo na barbaariya muslimiin naga dhigay ayaan in badan u mahad celinayaa waxaan kaloo walaalayaal meeshaan aan u ducaynayaa mujaahidiinta meel walbay joogaan gaar ahaan mujaahidiinta bariga afrika aad baan ugu ducaynayaa allaha ciseeyo allaha barakeeyo waxaan leeyahay meel walba mujaahidiinta joogaan gacantooda kor ilaa inuu ka dhigo gaalana inuu gacantooda hoos alla ka dhigo walaalayaal markaan u soo noqdo xafladdan qiimaha badan ee sida fiican loo soo agaasimay ee maanta loo fadhiyo ikhtitaamkeeda ee saddex bilood soo socotay odayaasha beesha bartire dhan walbaba culummada nabadoonnada cuqaaliinta dhammaan ay dowladaas ka qayb galeen oo cashiro fara badan lagu qaatay culumta sharciga ee kala gedisan aad baan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay wajasaakum allaahu khayran waxaan walaalayaan u mahad celinayaa culummadii macallimiintii juhdiga bixisay ee saddexdaa bilood u dhowar adeegta lahay ayagana waxaan leeyahay allah barakeeyo jazaakum ullaahu khayran waxaan leeyahay reer bartirow aad iyo aad baad u nasiib badan tihiin odayaal culummo iyo cuqaaliin iskugu jirto iyo nabaddoonno oo caddadaa dhan ee saddex bilood dowro u fadhiday waa nasiib ilaahay idiin siiyey waxaan u malaynayaa hadda wax badan baa la bartay aan u malaynay culum badan baa la bartay qur-aanka kariimkaa la bartay iyo tafsiirkiisa halkaa waxaan u malaynayaa maanta dee ilaahay baa loogu mahad celinayaa waxaan dhihi lahaa inaanan la dayicin oo la dhuujiyo diinta ayada ah kolley waxaan filayaa maalinkii dowladdaa lidiin xaraynaayey iyo maanta inaad inaad aad u kala gedisan tihiin ood heerkaad maalinkaa lidiin xaraynaya aad doogteen iyo heerka maanta aad maraysaan uu laba kale yahay ummadda indhaheedii baad tihiin mas-uuliyiintii lagu soo hiranaya aad tihiin waxaa la rabaa haddii wixii horeo isku ogaa wax badan in laga bedelo hadda reerkan wanaag iyo khayr baan ku ogeyn haddana in la yidhaahdo alla ilaahay wanaaggii boqolkiiba boqol walaalaheenna wax badan baa la ka faa'iideen dowladii intaa waxaan kaloo raacinayaa ummadda ehelka la yahay muslimiinta meel walbay joogaan in la soo jiito gacmo furan lagu soo dhoweeyo dadka walaalahaee muslimiinta ee deriska la ilaaliyo hadde khayr baa lagu tuhmayay reerka saanu ognahaba insha allaahu intaa ayaan dhihi lahaa wajazaakum allaahu khayran waxsan allahu ilaykum baarak allahu fiikum ugu dambayn dadkii munaasabadan ka soo qaybgalkeeda safarrada dhaadheer u soo galay waxaa ka mid ahaa suldaanka beesha dir suldaan xaydar بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد سلام إليه سبحانه وتعالى وما علينا اللي حفلدان آدو ونأكسن قيمة له نقو كل ميي oo maanta beesh beelweynta reer bartire oo saddex bilood ku jirtay dowra waxbarasha ah allihii uu suurtogeliya awalow maad celinaynaa waxaa kaloo madalinaa maamulka gobolka jubbada hoose uu yunis iyo makaatibtiisa maktabu dacwa culamaa u diinka xarakada ka socdaan oo juhda ku soo bixiyeen inay yimaadaan xagar ayakana waa u mahad celinaynaa si gaar waxaa u mahad celinaynaa macallimiinta iyo maktabu dacwa gobolka jubbada hoose iyo degmada xagarku waaliga degmada xagar soo dhoweyntaas ma soo dhoweeya si makaatiibtiisina waa u mahad celinaynaa mahadaas kadib waxaa leeyahay beelweynta reer bartire ee wax lagu daysado waa gobolka jubbada hoose ay ka sameeyeen reer bartire anigu waxaa u malaynaa maraan imiday maalintaasna waxaa la furaaya madariso oo uyiga ay dhisteen oo dhagax ah gura weyn ah maalintaasaan imiday waxaana la geey isbitaal oo iskool uyiga ay u dhisteen macaahiid markaas furnaa saldhigga degmada masjidka maanta aa taaganahay intaasba reer xagara ku tilaabsadeen waa degmo in lagu day uu baahan iyo beesha degtubo beesha reer bartire waxay u dhabar adeegeen ama ay bilaabeen boqol neef oo geel inay bixiyaan muddo dhow oo laba bilood ama saddex bilood laga joogo kama dhicin gobolka jubbada hoose waxaa bilaabeen reer bartire reer bartire waa bil soo baxda waaye in lagu daysadaa bannaan haddana waxay sameeyeen dadkan sagaashan jir ah siddeetan jir ilaa iyo soddon jir saddex bilood oo kuleel as jiro abaar ay jirto xololey ay yihiin waxay u dhabar adeegeen ilaahay diintiisana ay bartaan ay u dhaba jihaadkaas jidkii loo marin lahaa inay bartaan ayaa juhda ku bixiyeen saddex bilood ayaa meel ku xaraysnayeen ilaahay ha barakeeyo reer bartire reer bartiri waxaa leeyahay ee gobolka jubbada hoos waa bil ifeeso oo hididiilidood in dadka qabaa'ilada jubbada hoos degan inay ku daydaan waaye waxay bilaabeen ama wax hadday ku socdaan reer batiri niyadooda ilaahay ha u yeelo muwaafaqada iyo wanaagga ka muuqdana ilaahay ha u baryanaa ilaahay ha u siyaadiyaya leenahay reer batiri qalba furan iyo wanaagga ka muuqdo ee waxaa leeyahay awow yuunus bartiri waa soo kacay garab u noqo wanaagga ka muuqdo uu hiili bartiri waxaa ka rajaynaynaa inaa meel ay duulan oo meel ay furtaana ka rajaynaynaa maadaama maadaama wax badan ayakay bilaabeen boqol neefgeel ay bixiyeen intaanoo waxgarada culammaaudiin ah xoolaleey ah saddex bilood inaa door ay ku jiraadaan dadkii uu dhabar adeegay waxaa ka fileennaa bartire geesinimo iyo guura cawla guuray waa lagu ogyahay hiraab dheelmade hal meel qabta si soomaalida kale inay udaysadaan sidaasaan leenahay aniga waxaa hamiyey shalay wixii ahaa maanta maihin inaa soo daga ku talagalay xagar wanaagga ka muuqdo si runtii waa meel aad u wanaagsan dadkeedana hor u kac iyo niyad furna ay ka muuqato waaye ilaahay ha u barakeeyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى